أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanuu wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doona waxaa ka mid ah wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo howla dayactir ballaaran ah ka bilowday waddada halbowlaha ah ee isku xirta deegaanka kuunya barrow iyo degmada jilib mas-uuliyiin waxgarad culimmo iyo qaybaha bulshada oo ka qayb galay bilowga howshaasi dayactirka ah si weynna u soo dhoweeyey ayaad barnaamijka ku maqli doontaan qodobada kale waxaa ka mid ah imaaraadka carabta oo mid ka mid ah shirkadihiisa diyaaradeed ka mamnuucay muqdisho xilli uu sii kordhayo khilaafka baahsan ee kala dhexeeya kooxda ridada soomaaliya warbixin ayaad barnaamijka ku maqli doontaan sidoo kale qodobadeena kale waxaa ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne oo ka hor yimid amar ka soo baxay maamulka ridada ah ee loogu yeero hirshabeelle haddaba muxuu yahay amarkaasi warbixin ayaan idinkugu soo gudbin doonaa qodobadaas iyo kuwo kale iyo xaladihii ugu dambeeyey ee filistiin iyo xubintii hadalhaynta warbaahinta ayaan barnaamijka ka marnaan doonin ismaaciil salaad iyo maahir maxamed ayaa faafreebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosaa nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteenna life streamka oo dalka dibaddiisaad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisabaad ku maqlayseen caawan ku soo gudbin doono qodobo kala duwan hase yeeshee barnaamijkeenna waxaannu ku daahfuri doonaa imaaraadka carabta ayaa mid ka mid a shirkadihiisa diyaaradeed ka mamnuucay muqdisho xilli uu sii kordhayo khilaafka baahsan ee ka dhexeeya imaaraadka iyo kooxda ridada soomaaliya qodobkaas iyo qodobo kale waxaan ku qaadaadhigi doonaa xubintii hadalhaynta warbaahinta oo alaaba halkan uu ka soo jeediyo maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayaa maanta mareegta lagu daawacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa bulshada beledweyne oo ka biyadiiday amar ka soo baxay hirshabeelle waalidiinta maamulayaasha xarumaha waxbarasho iyo qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada beledweyne ayaa si kulul uga hadlay amar ka soo baxay maamul goboleedka ridada hirshabeelle shir jaraayid oo beledweyne ay ku qabsadeen maamulayaasha iskuullada ee magaaladaasi ayaa si adag looga soo horjeestay amar lacago baad ah lagu raadinayo oo ka soo baxay maamul goboleedka shaadala dirarka ah ee hirshabeelle waxay sheegeen in go-aankan uu ka soo baxay wasaaradda waxbarashada ee maamul goboleedkaasi kaasi oo arday weliba ku amraya in uu bixiyo lacag dhan shan iyo labaatan doolar oo baad ah taasi oo aysan horay u qaadi jirin waalidiinta caruurtooda oo dhankooda shir jaraayid qabsaday waxay sheegeen inay la yaab ku noqotay amarka lacagta baadda ah ee caruurtooda uu ku soo rogay maamulka uu madaxa u yahay cali guudlaawe islamarkaana aysan bixin doonin lacagahaasi bulshada qeybaheeda kala duwan ee ku dhaqan degmada beledweyne waxay dhankooda sheegeen in wasaaradda waxbarashada maamul goboleedka isku magacaabay hirshabeelle ay caqabad ku tahay magaaladooda ayna gaartay heer ay isbaara dhigato iskuulaadka magaalada beledweyne markan waxaan soo qabanayaa mareegta soomaali memo warbixinno kala duwan ayaa maanta mareegta lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa imaaraadka oo mid ka mid ah shirkadihiisa diyaaradaha ka mamnuucay muqdisho shirkadda diyaaradaha falai dubay ayaa hakin doonta dhammaan duulimaadkeedii muqdisho wixii ka dambeeya tobanka juun labada kun afariyo labaatan falai dubay waa shirkad laga leeyahay dalka isutagga imaaraadka carabta sababta ay u joojin doonto duulimaadyadii ay muqdisho ku iman jirtay ayaa lagu sheegay xiisadda ka dhalatay weerarkii ay al-shabaab ka fuliyeen muqdisho bishii febraayo ee lasoo dhaafay halkaasi oo lagu dilay mas-uuliyiinta ugu sarreysay imaaraadka ee soomaaliya iyo yemen imaaraadka ayaa ka cabsi qabaa in al-shabaab ay mar kale beegsato saraakiisha abudubay marka ay soo caga dhigtaan muqdisho sheekh cali dheere oo tacliiqinayay weerarkii xero gordan ayaa goodis adag u diray dowladda uu madaxa u yahay maxamed bin zaayid waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan warbixinno kala duwan ayaa lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa ruushka ayaa maraykanka uga awood badan dalka liibiya dowladda ruushka ayaa xoojisay wujuudkeeda bariga iyo koonfurta dalka liibiya iyadoo taageero milatari siinaysa dagaal oogaha lagu magacaabo khaliifa xaftar si la mid ahna waxay xiriir diblomaasiyadeed la samaysatay xukuumadda daraabulis ee galbeedka dalka ka jirta dowladaha caalamkana ay aqoonsan yihiin sidaas ayuu ruushka uga guulaystay siyaasaddii maraykanka ee ku wajahnayd afrika labada dhinac ee ku tartamaysa hogaaminta dalka liibiya ayna xukuumadda moscow mid weliba la macaamilaysaa iyadoo ka fiirsanaysa maslaxadeeda qaranka sida ay tilmaamayso warbixin ay daabacday majalada africa intelligency haddii aan halkaasi kaga gudbo warbixinta rediyo alfurqaan waxaan markaan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada warbixinno kala duwan ay saacadihii lasoo dhaafay daabacday wakaaladda wararka ee shahaada mid ka mid ah warbixinada ku daabacan mareegta wakaaladda wararka ee shahaada waxay ka hadlaysaa diyaaradda uganda airline oo arbacadii bilowday daabulidda shan boqol toban iyo afar xubnood oo xujay muslimiin ah oo ka mid noqonaya malaayiinta muslimiinta ah ee sanadkan gudanaya waajibaadka xajka waxaa la sheegay in dadkaasi la geeyey magaalada barakaysan ee maka nambarkani ayaa la sheegay inay yihiin muslimiinta sanadkan ka xajinaysa uganda waa markii labaad oo ay diyaaradan dad xujay ah u qaado magaalada maka kadib markii ay duulimaadkaasi joojisay muddo afartan sano ka hor aad baad u mahadsan tahay maahir intaadan ka bixin xubinta maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad faysalow caawa ma jirin hadalhayn sidaas u weyn aad ayuu u mahadsan yahay maahir maxamed ayuu kaasi ahaa markanna jubbada dhexe wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa howlo dayactir ballaaran ah ka bilowday waddada laamiga ah ee isku xirta deegaanka kuunyo barow iyo degmada jilib mas-uuliyiin waxgarad culimmo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ah ayaana ka qayb galay bilowga howshan dayactirka ah si weynna u soo dhoweeyey haddaba halka ay howshan dayactirka ka bilaabatay oo ah duleedka degmada jilib waxaa booqasho ku tagay walaalkeen cismaan axmed dhuubow halkaana kula kulmay mas-uuliyiin odayaal waxga ganacsato iyo dadkii halkaa joogay
bismillahi raxmaani raxiim idaacadda islaamiga londulus ayaa soo gaartay halka ay sida tooska ah ugu bilaabatay dhismaha waddada dheer ee isku xirta degmada jilib iyo deegaanka kuuyibarow muddo sannado ah oo ay waddadaani gaadiidleydu ay ku qabeen dhibaato aad u xoog badan wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa si toos ah u bilowday dhismaha waddadaani hadda waxaan ku sugannahay halka loo yaqaano deegaanka arbay cabdi oo qiyaastii soddon kilomitir u jira degmada jilib halkaasoo si rasmi ah ay ugu bilaabatay dhismaha waddada halkaana waxaa ku sugan runtii gaadiidka loogu talagalay in ay si rasmi ah dayac tiraan ay u dhisaan sidoo kale halkan maanta shaqada sida tooska ah kaga bilaabatay waxaa ku sugan mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo ugu horeeyo sheekh cali darwiish sidoo kale waxaa bilowga wejiga koowaad ee dhismaha waddadaani furitaankeeda ka soo qayb galay oo halka inagula sugan ganacsatada wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo iyagana laga soo qeybgeliyey bal inay indhahooda ku arkaan shaqada halkan ka bilaabatay marka waxaan soo dhoweynayaa waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish oo nasiib u yeeshay inuu noqdo wilaayadii ugu horreysay ee dibudhiskan amaba dayactirkan ee ka bilaabatay wilaayada sheekh cali soo dhawow halkaanan joogno shaqada maanta bilaabatay iyo ujeeddadeedu waxay tahay bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahuma wslama calaa nabiyina moxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacd ilaah ayaa mahad iskale subxaanah wa tacaala allah ayaan ooga mahad celinaynaa inuu soo gaarsiiyey shaqadan maanta inoo bilaabatay waxaan ilaahi subxaanah wa tacaala weydiisanaynaa inuu inoo fududeeyo dhammaadkeedana inuu ilaahayna gaarsiiya weydiisanaynaa si aad ogtihiin shaqadan hadda maanta bilaabanayso waxaan bilaabaynaa insha allahu tacaala oon u joognaa shaqa bilaawgii ugu horreeyey waddadii xamar ee isku xiraysay magaalada jilib iyo ilaa kuuyo barrow waddadaas oo kilomitirkeeda uu leeyahay siddeetan iyo shan kilomitir oo horena aan u helin dayactir wax ka dambeeyaoo dayactira ma aysan helin intaa waxaa ku socday burbur iyo mataqaanaaye dibudhac ayaa ku socday ilaah ayaa ku mahadsan subxaana wa tacaala maanta inoo suurageliya shaqada inaan bilowno waxaad arkaysaa maanta gaadiid fara badan iyo shaqaale fara badan oo meeshaan jooga baldoosaraa yaalla baalooyinaa yaalla iskarawayaal fara badanaa yaalla booyadaa yaalla shidaal wada kuwo biyo wada ruulayaal shaqooyinka iyo gaadiidka faraha badan iyo shaqaalaha faraha badan waxay meeshu joogaan waxaa weeye inay waddadan hagaajiyaan oo ay ka shaqeeyaan oo waddada lagu soo celiya sidii ay hore u ahaan jirtay hadduu ilaahay idmo taasoo aan rabna insha allahu tacaala gaadiidka iyo dadweynaha iyo ganacsiga maraayaba si fudud inay u maraan taana waxaa weeye waa masaaliixda islaamku uu ka shaqeeyo ama wilaayaadku ay ka shaqeeyaan mid ka mida weeye ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu inoo sheegay inaan biriga iyo samafalka isu kaalmaysanno watacaawanu cala albiri wataqwa ayuu ilaahay leeyahay waxaan rabnaa insha allahu tacaala inaga wilaayada iyo shacbigeenna muslimiinta oo iskaashanayna inaan isu kaalmaysano dhismaha waddadan horumarkeedana insha allahu tacaala aan ka shaqayno ilaahayna waxaan weydiisanaynaa inuu inoo soo khatimo insha allahu tacaala jazaka allah khayr waayahay shacali sidaan u jeedno gaadiidka aad ayuu fara badan yahay waddadana burbur badan ayaa ka muuqday dhinaca kale sida la ogyahay waddada qeybo ka mida geeda ayaa ka baxay oo inta laga isticmaalo waa ay yar tahay maxaa idinkaga qorshaysan marka waddada ma uun hagaajin yaraa mise waddadan oo si dhaba ayaad u qaadateen oo in iyada dhan la hagaajiyo insha allahu tacaala waddada waxaa inoo qorshaysan inaan ku soo celinno sideedii hore ay ahaan jirtay geedaha ka baxoo dhan baldoosaradaasaa qaadaya oo xaaqaya kadibna godadka iyo meelaha hoose oo dhan waa iskarowayaashan iyo insha allahu tacala ayaa buuxin doona jaay ayaa lagu shubi doonaa kadibna makiinadihii ku kawinay ku garaacayay ayaa iyaguna joogo insha allahu tacaala ka shaqayn doona waxaan rabnaa waddo weyn oo waasica oo laba gaadiid isgarab mari karaan meel ay dadku maraanna le insha allahu tacaala inay helaan baabuurtana aysan dhib ku qabin biidni illahi tabaaraka watacaala inay noo noqoto waddadan qarash fara badana ku baxaya insha allahu tacaala ilaahi ayaana noogu kaalmaynaya biidni illahi tabaaraka watacaala annagu dee cid kale wax kama sugayna allah ayaa wax ka sugaynaa wax aan ku tashanayno waa khasnada islaamka iyo shacbiga muslimiinta ee aan maamulnayn ku dhex nool ayaan ku tashanaynaa waxaan rabnaa neefka ariga qofka reemiyiga uu bixiyey iyo kiishka bariiska iyo foostada shidaalka qofka ganacsada uu bixiyey iskaashigaasaan rabnaa insha allahu tacaala waddada inaan ku dhisanno dibna ugu soo celinno bulshaduna hadday maamulkeeda kaashato waddadan iyo wax ka weyn waan dhisan karnaa hore waxaan ugu guulaysannay isbitaallo in deegaanka loo sameeyo goobo waxbarasho in loo dhisa meelo badanoo horaan ku guulaysannay tajarrubka annagoo haysanna inkastoo mashruucan uu ka ballaaray oo ka guda weeyahay kuwii hore tan ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa inaan ku guulaysan doono insha allahu tabaaraka watacaala shaqadan juhdi fara badan iyo dhaqaalo badan iyo wakhti badan ayaa galaya waxaan rabnaa shaqaalaha waxaan u dardaarmaynaa shaqada inay itqaaniyaan oo ay iska sugaan shaqo nadiifa oo aan birita ku soo laaban inay qabtaan dhulku waa dhulkooda dalkuna waa dalkooda waddadan cidda loo samaynayo loo furaayo waa ummaddooda maadaama hanti guud ay tahay bulshadan waxaan rabnaa insha allahu si hagar la'aan inay ugu shaqeeyaan daacadnimo ay ugu shaqeeyaan ilaahayna subxaana wa tacaala ay kaga ajir xisaabsadaan hadduu ilaahay idmo saacaddan laga bilaabo waddada shaqadeedii way inoo furan tahay bismillaahi wacalaa barakatillahi ayaan ku bilaabaynaa waxaana leeyahay allaahuma laa sahla ilaa maa jacaltahu sahlan wa anta tajcalu alxasna idaa shi'ta sahlan ilahay ayaan weydiisanaynaa subxaana wa tacaala inuu inoo fududeeyo sida uu wanaagsan inoogu soo dhammeeyo وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين markaana waxaan siinayaa ganacsatada cabdiqaadir waxaa tahay gudoomiyaha ganacsatada ee degmada jilib dabcan halkan ayaad maanta soo gaarteen waana wejiga koowaad ee dhismaha wadadan isku xirta kuuyo burow iyo degmada jilib maxaa idin muuqanaya shaqada halkan ka socotay ee wilaayadu bilowday ka warran بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الله مهد اسكاله سبحانه وتعالى nasoo gaarsiiyey annaga maanta oo goobjoog u nahay in waddadii isku xiraysay muqdisho iyo jilib maanta in laga shaqo bilaabay oo meesha howsha ay ka socoto gaadiid badan ay joogaan baallooyinka waxyaabo badan shaqadeena ay socoto alxamdulilah taasna waxay ku timid codsi ay ganacsatadu jeedisay walaayada loo jeediyey walaayada jubbada dhexe waaliga oo kale markii lasoo magacaabayo oo annaga aan isbarinayn waa u jeedinay codsiga onaani waddadan in la sameeyo wuu ballan qaaday ballanqaadka waa aragnay muddada maanta waa la bilaabay si fiican aynu howsha u socotaa dhammaanna maanta shaqadii waa socotaa waa noo bilaabatay alxamdulilah allah noo dhammaystiro waayahay adinku marka aad ganacsato tihiin maxaa culeys ahoo idinkaga degaya haddii wadadan la hagaajiyo een, ka waran marka maxaa xaggiin maxaa wadada horta s- soddon sano lama dayactirin iyo ka badan waagii dowladdii oo shuuciga ugu dambeysay wadada waa burburtay kadib haddana fatahaadii ay ku burburtay ascaartii aa qaali noqotay baabuurtii meel ay maraan loo waayey marka hadda waxaa noo faa'iido noogu jirto in baabuurtii si fudud ay kusoo maraan wadada ascaartiina ay raqiisto dadkiina ay ka faa'iidaystaan magacayga waa mukhtaar maxamed aamiin oo ku magac dheer maalimey kana tirsan ganacsatada degmada jilib annaga waxaan nahay ganacsato Eh, ganacsatadeena maalintii aan la kulmayna ee waaligeena cusub sheekh cali waxaan ka codsanay waaliga in macnaha jidkana noo sameeyo oo jidka la sameeyo oon iska kaashana annagoo ee ganacsatada hadday tahay in aan iska kaashano oo waddadii aan nanoo sameeyo waaliga codsigaas markaan u gudbinay runtii annaga inkastoo arrinta ay adag tahay aan ogeynay waddadan ay aad arrin sameyskeeda aad ay u adag tahay Eh, haddana insha allah wuu ku dhiirtay waaliga kheyr allah ha siiyo waddadii waxaan arkaya maanta aan dhex taagana inahay baabuur gaadiid badan ay joogto baallooyin ay joogaan iskarogayaal ay joogaan waddadiina shaqo ay ka socoto oo laga shaqaynahay afartan doolar markuu ku fadhiya haddii waddadii uu gaadiidka waddadii ay ku xumaatay gaadiidka lacagta anaguna anaguna saara annagana dadka masaakiintaan saaraynaa marka hadda waxaan arkaya inay shaqo socoto waad arkaysaa waxa guux ahoo yeeraaya shaqaa ka socoto waddadii waa allaha noo fududeeya annagana qaybteena waan ka geysanaa maadaama gaadiidkan lacag badan lagu soo kiriyey oo qaarkooda boqol dollar saacadii ay ku karaysantahay waad dareemi kartaa waddadan kuunyi inta u dhexaysa jilib waxaan u sheegayaa sheekh cali waaligeena inaan garab taagnahay annaga wax kasta aan ka geysanayna haddii xooggeenna uu yahay haddii dhaqaalaheena uu yahay aan garab taagnahay waddadan aan samaynayna markaana ee, dhinaca een, salaadiinta wilaayada een, suldaan shucayb ayaa ila joogay suldaan soo dhowow een, dib u dhis ayaa bilowday dabcan een, iyadoo ay mujaahidiintu ku jiraan dagaal ee, cadowga loogu soo horjeeday dalka ku soo duulay dhinaca kale haddana mujaahidiintu een, waxay qabanayaan een, dib u dhiskii oo ay qayb ku tahay een, kaabayaashii dhaqaalaha soo dhowow adiga een, bal ka warran aragtidaadu waxay kula tahay hawshan socda بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى أنا والله إلهي سبحانه وتعالى يا مهد إسكاله أنا سوجدت أن الفكر كان وهم كان وهم عالية ما أنت وحال متقاعدة ليس الخبر كالمعين وحقيقة تاجنا أنك لأنه وحان أرمنا بلدو سردي أن قاديت إسكروغياشي قردردي مولوينكي أن بويضيه وح أكل هرسنو قاديدة ملهن وح الله ينوى دنقود وحان لنا أولا إلهي سبحانه وتعالى مهد إسكاله ثم حركة الشباب المجاهدين ما هذا كجارته إن من سود ويننا وسود ويننا بقول كيف بقول وده صدون سنة يا بربرسن يا شغلة جهيا أرن كان وأرن أباهن إسكاشي ما أهن أرن سهلا وهول دولدت حركتنا وأنوحي وشف لكتوارنا أيضا عدو قاعد كل دقال ليس gacanta galaan raxmad iyo naxariis inay bulshadii ugu adeegto kana shaqaynaysa dantii guud ayadoo bulshadeeda kaashanayso aad iyo aadaan ugu faraxsanahay markaan nahay salaadiyiinta muslimiinta ee ku nool een, bariga afrika aad iyo aad ayaan usoo dhaweynaa waan u mahad celinaynaa khaasatan een, jubbada dhexe liannahu codsigu wuxuu ahaa alwaali waddada wax laga qabta wayna muuqataa Een, insha allahu tacaala markhaatiyaanan ka nahay wuuna gutay een, xarakadan way gudatay insha allahu tacaala fariintaan u dirnay wuu gaarsiiyey markaan nahay salaadiinta muslimiinta alxamdulilah jawaabtiina waa aragnaa waa waxa shaqaynaya baallo waay waxay qaadina waa carro waxay ku gedisay waa iska rogo iska rogona wuxuu u wadaa meesha u banay baldoosarkii iyo baalladii si loogu labaalgareeyo carradii loogu shubo moolooyinkii iyo gareedaradiina way daba taagan yihiin booyadihii biyaha sidayn way daba socdaan si ay u rusheeyaan loo liisheeyo waa alxamdulilah si qurux badan aan ku soo marnay saacadda aan taagannahay ilaahay ayaa ku mahadsan waa taariikh waa arrin dowladeed waay wallaahi waan ku celinaya mar horena waa soo sheegay inay tahay arrin dowladeed arrinkan waxba ha la harina gaadiidku waxaan leeyahay waxba ha la harina beeralayda saas iyo kadaalika ayaana wada xal sameeyay in la xiro webiga jubba oo iska fatahay isagoo dhan iska baaliyooway dhinac walbana far ay iska dilaacday alxamdulilah waan noo dayactiray haddana wax socda waa arnaa waddadii la dayactirayaa haddii gacanna cadow lagu hayo gacanna arrimaha bulshada lagu hayo waa alxamdulilah ilaahay mahadii marka walaala waa waa noo muuqataa alxamdulilah arrinkan arrin uu kala harle maahan annagaa u taaganba saacaddan waxaan qorraxda u taagannahay wallaahi wax kale ma ahan waa farxad waa raynrayn iyo soo dhoweyn iyo barwaaqo waxaan leenahay xarakada ilaahay ha barakeeyo cadowga allaha jibiyo islaamka allaha quweeyo suldaan soo dhowow halka aan joogno waxa idiin muuqanaya iyo dareenkiina maanta halkan هذا الوضع الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين إلهي يا مهد إلهي يا أكون مهدسن وحن جوجنا مانتا إلى ماشى اللي هذا أربعة عبدي أو لقب باللابي هوشي ودا صوبنتا وحن أرجنا بلدوسرة بالليال جريدرة باور وين إسكروجيالا دل يرف رب بدن الشقاين إيسا جهد بدن يشقب بدن الله بهنا يجرا واي ودا أنت الله سبحانه سيدتي سيد عديا لا تسي cid ka dambayso dayactir ku suubisana ma jirin marka intaas burbura ku socday maanta oo ay tahay eh, ninka la yidhahdo kun afar boqol afartan iyo shan taariikhda hijriga waxa waaye ninka la yidhahdo muxuu muddo badana u dhexaysay howl dowladaha waaweyn oo ay ku dhabar jabayaan waaye waa u mahad celinaynaa ilaahay yaa mahadda koowaad isla midaan dhammaan karin uma ninka la yidhahdo muxuu ahaay xarakadan u mahad celinaynaa waxaa kaloo mahad celinaan mahad ballaaran aan u celinaynaa waaligeenna sheekh cali darwiish codsigii ugu horreeyey oo loo sheegay isagoo maamulka cusub wuu gudbiyey waana soo najaxay codsigii waxaan idinka codsanaynaa hawsha hawl fudud ma ahan dadweynaha aan u nahay odayaasha ikhyaarta deriska la'ah meesha hawsha ka socoto ganacsiga gabdhaha muslimaadka ragga dhallinyarada intuba kaalintooduyaa laga rabaa waxaan filayaa hawshaanu hawl fudud ma ahan nin walbaaba waxaa la yidhi muxuu ahaa rag tashaday dhul waa tolaataaka labadiisa habadoon haruun soo dhowow waxaan joognaa deegaanka arbayo cabdi maanta halkan shaqo ayaa ka bilaabatay Een, waana dib u dhiska waddadan isku xirta kuwii burro ilaa jilib jasaaka allah khayr alxamdulilah wasalaatu wasalaam calaa rasuulillah shaqadan waa ku faraxsanahay aad iyo aad aad iyo aadaan ugu faraxsanahay islaamka is noo qabtay jidka noola hagaaji waxqabadka walaayada islaamka ay noo qabatay aad iyo aadaan u soo dhoweynaa xadis ilaahay ku idmahaya iskaashiga hoo iyo hiilaan la garab taagannahay waana u baahannahay waagii fatahaadahaan aragnay dhibka na haystay oy naga bixiyaan ilaaha naga bixin kara aan aragnay maxaa yeelay jidka hadda noola suubinaya jidka ama dhiiqa loo mari waaysanaayo ama god loo mari waaysanaayo ama haddis alla ku idmahay baawurraha isku dhici jireenoo dhibkaas ka jiray waa jidkiyaa naloo yeray haddis ilaahay ku idmahay loola hagaaji wax badnan waa ka sugaynaa shaqadu waxay noo bilaabatay maantay haddii alla idmo waana wadnaa een, waxaa ku jira iskarogooyinkii baldoosaradii baldoosaradu waa ay geed qaadayaan iskarogooyinkuna carraday ku shubayaan baallooyinkii waxay rarayaan iskarogayaalka een, waddada ayaan dhisaynaa jidka la dhisaahuna waa jidka jilib iyo isku xiro kuwanyo waa jid burburay een, muddo dhib badan ka taagnaay geeda ka dhex baxeen geedihiyaa laga bannaynayaa markii la banneeyo kabacdi carradaa la qaadaya waa lagu shubayaa Een, jidkuna hadda waa jidkii wadnaha ahay oo isku xiray wadnihii walaayooyinka aan dhihi karaa oo- oo kismaayo xamar isku xirayey oo loogu adeegayo dadka masaakiinta ah oo intaas ku nool Een, haddii ilaahay idmo annagu waxaan nahay darawaliintii een, birta fudud iyo birta culus waday haddii ilaahay idmo waxaan ku dadaalaynaa inaan si fiican u habayno oo sidiisii haddaan ka dhigi weyno markii hore u ahay aan u soo dhoweyno si ay u intifaacaan bulshada isticmaashaaho Een, haddii ilaahay idmo waxa weeye geedihii waa laga bannaynayaa carraa la qaadayaa godadkiyaa lagu shubaa waa la labeelaynayaa markii la labeeleeyo kabacdi meeshii uu ka dhimaya haddana waa lagu laabanayaa insha allahu sidaas hawshaas ayaan meeshaas ka haynaa waa hawl culus una baahan een, mashaariic iyo kambaniyaal waaweyn waxaana xabadka u garaacay oo maaragtay kabaha u gashtay wilaayada islaamiga een, xar- heer xarako een, maxaan idhaahayey hadday lahaan lahaayeen iyo heer wilaaye hadday lahaan lahaayeen intuba waa u istaageen Een, haddana hawshii waa socotaa insha allah waxaan rajaynaynaa inuu ilaahay nagu guuleeyo bulshada isticmaashaana ay ku intifaacaan Een, maxaan idhaahayey haddii ilaahay qalabkiina hadda waa ku jiraa buldoosaradii yaa shaqaynaya baallooyinka yaa shaqaynaya iskarogooyinka yaa shaqaynaya intubana hawshoodii ayay hayaan midba hawsha meesha uga aadineed ayuu haystaa Ee, waa hagaag weli waxaan ku sugannahay halkii ay sida tooska ah kaga bilaabatay ee, dib u dhiska een, waddada dheer ee isku xirta een, kuwii burrow iyo degmada jilib Ee, sidoo kale een, halka dadka soo gaaray waxaa qayb ka ah culimmada waxaa hadda ii muuqanaya sheekh cumar xayaakalla oo ka mid ah culimmada Een, sheekh cumar soo dhowow ee, dabcan adiguna waxaad ka mid tahay een, khiyaartii halkaa timid ee, iyagana een, maanta ka soo qayb galay een, furitaanka wejiga koowaad ee dhismaha waddadan Een, sheekh cumar marka in dadka muslimiintu ay isku tashtaan iyagoo eh, la ogyahay in dagaal jihaad ee lagu jiro haddana eh, mujaahidiinta in ay bulshadii wax u qabtaan oo ay jidid ku hagaajiyaan oo ay baahidooda daboolaan alxamdulilah ilaah baan awal ugu mahad celinayna jala wacalaa mahad ballaaran oo la soo koobi karay ilaah baan mahad celinayna uma waxaan aad iyo aad ugu mahadinaynaa ilaahay subxaana watacaala dadaalkan ballaaran iyo juhdigan ballaaran een kala go'layn habeen iyo maalinba ee walaalaha alla u waafajiyey xarakatu shaab mujaahidiin gaar ahaan wilaayada hadda aan ku hoos noolnahay oo ah jubbada dhexe dadaalkan aadka u faraha badan waa wax aad iyo aad runtii ilaahay looga mahad celiyo waddadii burbursaneed dhowr iyo afartanka sano waddada waxa la yaalo wixii yaallay ee jid- wadda ahaan loogu ictibaarin lahaa dhammaan way burburtay godadka ka qodan waa la wada yaqaanaa ee waddada udhaxaysa hadda kismaayo iyo udhaxaysa baraaga udhaxaysa godadka ka qodan waa la yaqaanaa say kuxusantay juhdiga intaa leeg walaaluhu inay haddana yidhahdaan xabadkaan u dhigananaa muddo ummadda muslimiinta aan u kaashanayna waa arrin weyn horta oo ilaahay uun subxaana wa tacaala inuu dhammaystira aan ka baryana jalla wacala inuu noo dhammaystiro uma waxaan leenahay isku tashi baa meeshan ka muuqda kolka hore ilaahay baa lagu kalsoon yahay jalla wacala uma iyana waa dad daacad ah oo ummaddii u daacad allay daacad u noqdeen uma ummaddoodiina daacad bay u noqdeen deetan markay ilaahay darti wixii ka dhigan ikhlaas ka dhigan ummaddu way garab istaagtay waxaan wax ka dowladi qaban karto weeyaan ma qaban karto jabhad iyo urur yar iyo waxay qaban karaan ma aha shacabkoodii baa garab taagan wilaayadii waxaa garab taagan xoolo dhaqatadii ganacsatadii baa garab taagan haween iyo dumar baa garab taagan wiilash dadkan hadda wada muruqmaalka oo dhan gaadiidka ku shaqaynaya halka saac ee boqol doolar ku shaqaynaya labiyo toban saac hadduu shaqeeyo waa kun iyo laba boqoloo doolar haddana waxaan maanta bil iyo labiyo saddex bilood ku dhammaanaya kara waxaa arrintan aad iyo aad u noq tusinaysaa aayaddu ilaahi watacaawanuu cala albiri wataqwa walaa tacaawanu cala sabafal iyo wanaag laysku kaalmaysta baa meeshan ka muuqda waana maqlayay hadda waa la taagnaa salaadiintii iyo ganacsatadii iga horraysay hadalladii ku hadlaynaya ballanqaadyadii sameeye tii annagoo ka indilaaqaya waxaan leeyahay walaalaha juhdigan bilaabay ilaahay subxaana wa tacaala haydin haynoo wada dhammaystiro ilaahay garabkiina subxaana wa tacaala ha galo ilaahay subxana wa taala ajrigiina xasanaad ha idiin saaro shacabka ummadda soomaaliyeed dal iyo dibadba waxaan leeyahay haddaad cid uun garab istaagi lahaydeen kuwanaa mudan in la garab istaago ummaddoo dhan baa markhaati uga daacadnimadoodii iyo nadaafadoodii iyo nasaahadoodii habeen iyo maalin midna ma seexanayaan markay tu ka baxaanna tu ka daran bay gelayaan daraata abaaray u gurmadeen sharatool waxay gurmayen fatahaadihii maantana waad u jeedaan waddadii ugu dhibka badnayd gobolka soomaali marka la yidhaahdo burburka koonfur inta ka dhacday waa waddada ugu liidataa loodhan karaa waddooyinka soomaaliya maanta gobollada soo gasha muqdisho waddadii noocaah inay yidhahdaan wixii tabarteennan qabanayna ilahay baa dhammaystirka iskale jalla wacala uma ummadda soomaaliyeed bay u taallaa dadka wilaayadka ku noqon laga bilaabo wiil iyo gabadh ganacsato reemiyo reer magaalo intaba ka soo bilow ilaa dhallinyarada soomaaliyeed ee dalka dibaddiisa jirta war dalku waa dalkiinnii war dadku waa dadkiinnii war diintu waa diintiinni war ummaddu waa ummaddiinni war waa hooyadiin iyo aabbihiin war waa meeshii hooyadiin madheerteedu ku dugnayd war waa meesha aad dugsiga qur-aanka aad ku dhigan jirteen aad ku alifka ku soo bilowdeen war waa meesha aad ku soo hiran doontaan war waa meesha lama huraan waa caws jilaal baa layidhi halkii idin huranayd weeye halkan kadeeta halkaad bixinaysaan shilinkii aad bixin lahaydeen waalid waa wax sadaqa jaariya ah nabigu muxuu inoo sheegay sal slam qofka muslimka ah markii uu dhinto camalkiisu waa go'ayaa baa layidhi ilaa dhowr qof buu nabigu ka soo rabay dadka maxaa ka mid a qofkii sadaqa jaariya ah ka tegey sadaqa jaariya ah maxaa noqonaya masaajid la dhisay waa sadaqa jaariya ceel la qoday waa sadaqa jaariya waddo muslimiintu marayaan oo la baneeyey waa sadaqa jaariya haddii nin muslim oo ummadihii naga horreeyey uu janno ku galay waddo uu qodax ka leexiyey jamaahiirtan dhan meesha nolosha dhan u soo maraysa ee biyuhu u soo marayeen ee baadku u soo marayay ee sahaydu u soo maraysay caafimaadku u soo marayay shidaalku u soo marayay ee hooyadii dhaawacayd lagula cararayay ee tii umushayd lagula cararayay tii aabbihii sidoo kale lagula carar waddadii nooca ahayd baan haddana qodaxda ka qaadaynaa oonu u sallaxaynaa gaadiidkii hawshaasi waa hawl nin waliba inuu wax ku darsado ummaddaa saalixiinta aheed ilaahay shalay ku rabituugayseen ilaahu dowlad wanaagsan oo islaama noo keen aad lahaydeen haddii cagaha dhulka soo saartay oo muuqataa inay idiin joogtay ummadda aan garab istaagno insha allahu tacaala waynu guulaysanay waxaa noo muuqda wax aan la marayn karin intan oo baldoosar ah intan oo iska rogaa intan oo shaqaalo oo muruqmaal ah intan oo dhaqaalo oo baxaya shacabka degaanka ku nool ee muslimiinta hawshu ka bilowtay qolo walba maalinta degaankaaga la soo gaadho hawshani aday marti kuu tahay biyaha soo dhaami xaabada soo gur neefka adhiga a keen ilaahay subxana wa tacaala kurbada adduunya ta akharaba allah ka dulqaado ilaahay subxaana wa tacaala meeshay joogaanba allah ha ilaaliya allah ha xifdiyo dadkoodii ku dhex jiraan ku dhex noolyihiin u danqanayaan mataqaanaa u barooranayaan u gurmanayaan ilaahay subxaana wa tacaala ha noo daa'imiyo ha noo barakayaan leenahay waa hagaag dhegaystayaal markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay cudwaanka yahuudda iyo xaladihii ugu dambeeyey ee filistiin ismaaciil salaad ayaa soo jeedinaya
tahay walaalka faysal mahad ku soo dhowaada dhegaystayaal xubinteenna aan uga hadalno xaaladda magaalada khaza iyo cudwaanka yahuudda ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta reer khaza haddii aan ku bilowno xubinteenna diyaaradaha yahuudda ayaa maanta duqeymo wuxuushnimo ah waxay ka geysteen qayba ka mid a magaalada khaza halkaasi oo ay ku shahiideen dad fara badan kuwo kalena ay ku dhaawacmeen waaxda caafimaadka ee magaalada khaza ayaa sheegtay in yahuuddu maanta keliya khaza ay ka geysteen ilaa lix xasuuq oo ay ku shahiideen dad gaaraya lixdan iyo siddeed ruux halkaay ku dhaawacmeen laba boqol soddon iyo shan kale oo filistiiniyiin ah goobaha yahuuddu maanta xasuuqyada ay ka geysteen waxaa ka mid ah xerada qaxootiga ee annusayraad mandiqadda khan yunis ee dhacda koonfurta magaalada khaza iyo sidoo kale xerada qaxootiga ee alburej in ka badan ilaa afartan ruux ayaa lagu soo waramayaa inay maanta keliya ku shahiideen xerada qaxootiga ee annusayraad kadib markii diyaaradaha yuhuuddu maanta ay halkaasi duqeeyeen warbaahintu waxa ay soo bandhigayeen muuqaallo ku aadan shuhadada oo daadsan goobta ay yuhuuddu duqeeyeen iyo ehelada dadka shahiiday oo muuqaaladaasi ka soo muuqanayay sidoo kale goobaha yuhuuddu ay maanta duqaymaha ka geysteen waxaa ka mid ah xerada qaxootiga ee alburej halkaasi oo dad fara badan oo falastiiniyiina ay ku shahiideen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen warbaahintu waxay soo bandhigayeen muuqaallo ku aadan shuhadada iyo dhaawaca oo laga soo saaraya dhismayaal ay duqeeyeen diyaaradaha yuhuudda waa hagaag intaana ka bixin gumaadka yuhuudda bal aannu eegno halkee ayay maraysaa tirada guud ee dadka shuhaadada falastiiniyiinta ee ku shahiiday cudwaanka yuhuudda tanii markii uu bilowday waaxda caafimaadka magaalada khaza waxay sheegtay in shuhaadada falastiiniyiinta iminka ay marayso lix iyo soddon kun lix boqol afar iyo konton ruux inay shahiideen oo lix iyo toban kun oo ka mid a dadkaasi ay carruur yihiin halka dhaawacana uu marayo siddeetan iyo saddex kun saddex boqol iyo sagaal ruux inay dhaawacmeen waa hagaag bal markan aan eegno halkee ayay maraysaa qhaswada duufaanta al aqsa ee ka dhanka ah yuhuudda war ka soo baxaya xoogaga muqaawamada reer falastiin ayay ku sheegeen in weerar qorshaysan oo xerajeer ah ay ku qaadeen saldhigga ugu weyn ee ciidanka yuhuuddu ay kaga sugan yihiin mandiqadda rafax weerarkani oo ahaa weerar ay xoogaga waxaiska caabinta reer falastiin ay ku jireen difaacyo yuhuuddu ay ka samaysteen afaafka hore saldhigga ugu weyn ay ku leeyihiin mandiqadda rafax halkaasoo ay ka maamulayeen duulaanka ay ku soo qaadeen mandiqaddaasi muqaawamadu waxay sheegeen inay halkaa ku dileen shan askari oo yuhuud ah intii ay ku guda jireen howlgalkaasi xarunta la weeraray ayaa ah taliska ugu weyn ee laga maamulo ciidanka yuhuudda ee duulaanka ku soo qaaday mandiqadda rafax ee koonfurta magaalada khaza yuhuudda war ay ka soo saareen howlgalkaasi waxa ay sheegeen oo ay qirteen in hal askari oo ciidankooda ka tirsan lagu dila weerarkaasi tiro kale oo ciidamadooda ka tirsanna lagu dhaawacay weerarka muqaawamadu ay ku soo qaadeen sidoo kale muqaawamadu waxay sheegeen in iskahorimaadyo ka dhacay rafax ay ku gubeen afar ka mid a taangiyada loo yaqaana markaafaha oo ay wateen ciidanka yuhuudda kuwaasoo ay la dhaceen qadiifadda loo yaqaana alyaasiin boqol iyo shan waxay sidoo kale muqaawamadu sheegeen in weerar ay ku qaadeen ciidamo yuhuud ah oo ku sugnaa bariga magaalada loo yaqaana deerelbalax ee ku taalla bartamaha magaalada khaza halkaasina khasaare kala duwan ay ciidamada yuhuudda ku gaarsiiyeen xubintii aan uga hadlayna xaaladda magaalada khazana caawa wanagaynta aad ayuu u mahadsan yahay ismaaciil salaad ayuu kaasi ahaa dhegaystayaal markanna waxaan idiin soo gudbin doonnaa sidee uga faa'iidaysannaa tobanka maalmood ee khayrka badan ee bisha dulxija waxaa soo jeedinaya allah u naxariistee sheekh nuur macalin cabdiraxmaan bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu wsalam cala nabiyina muxamadi wcala aalihi wsaxbihi wataabiciina lahum biixsaani ila yowm iddiin أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر درسiga aan doonayna halkan inaan kasoo jeedino waxa waaye darsiga hordhiciisu yahay fadlu cashru dilxija bisha la yidhaahdo dilxija tobanka ugu horeysa aan bal tilmaano qiimada ay leedahay hordhaco kaa waay darsigaas hordhacaysu sidaa yahay wuxuu u horeeyaa duruusti xanaa ah oo koo kooban oo aan doonaynaa inaan halkan ka soo jeedino darsigaas hordhaca waxaa xiga alqur'aan darsiga koowaad waa alqur'aan ka labaadna waa alsadaqa ka saddexaadna waa aljihaad ka afaraadna waa alsawm ka shanaadna alamru bilmacruufi wannahyu can ilmunkar ka lixaadna alnasiixa ka todobaadna sawmu yowmi carafa inta ayaa haddii alla doono aan isku daba qaban doonaa fadlu cashri dilxija todobanka ugu horeysa qiimada ay leedahay waan tilmaami doonaahe qiimadaas yaa ka faa'iidaysahay marka hore yaa waaya ruuxa jaaniskaas inuu ka faa'iidaysto ay u furanta waa ruuxa muslimka islaamnimadiisuna ay tahay mid dhab ah allah subxaanahu wa tacaala dadka wuxuu u qaybiyey saddex qaybood alkaafiruuna xaqan gaalo gogo-do alla diidan gebi ahaanba taladiisa inay tala ka dhigtaan iyo mu'miniin gogo-do ulaaika hum lmu'minuuna xaqan iyo kuwa meel dhexaahoo munaafiqiin la yidhaaho islaamnimo aan afka dhaafsanayn doonaya inay ku baxsadaan adduunyo ay ku baxsadaan laakiin aakhira ku baxsa maayaan saddex suuradood waa marku kala magacaaban suurat lkaafiruun waa qul yaa ayuha alkaafiruun suurat lmu'minuuna waa qad aflaxa almu'minuun suurat lmu'minuuna la yidhaaha suuradda saddexaadna waa midda munaafiqiinta oo idaa jaaaka almunaafiquun suuratu lmunaafiquun ayaa idin la yidhi jaaniskan marka wuxuu u furan yahay oo ka faa'iidaysanaya fadlu cashri dilxija iyo waxalamada ruuxa muslimka islaamnimadiisana dhabtoon munaafiq ahayn gaalka gogo-ay iyo munaafiq waxba ka dheefi maayaan cashru dilxija waxay ka mid tahay guud ahaan diinta islaamka ama jaanisyada ay bixiso diinta islaamku ay ka mid tahay cashru dilxija iyo wixii la xiriira cashru dilxija qiimadeeda ruuxa ka faa'iidaysanaya waa ruuxa muslimka ah ee yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulullah waxa keliya oo in addoon loo naqdo xaq u leh allahu rabbulcaalamiin waa shahaadateynka qaybta ugu horeysa ikhlaas waaye marka inaad alle subxaanahu watacaala addoonnimada u barax jirto talabaadna waxa waaye waashhadu anna muxamadan rasuulullaahi nabi moxamed rasuulka al inuu yahay fariin wadihiisa inuu yahay marka waa itibaac iyaduna alikhlaasu walitibaac camal kasta ama shaqo kastoo ruuxa muslimka qabanayo labadaas ayaa ugu horeynta asaas u ah waxaa marka aan wax ka faa'iidaysanaynin ruuxa muslimaan hale ee haddana dimuqraadiyaan ha dhahay dimuqraadiya waa diin gaalaad oo xukunka shacabka iskale ilaada talada ee alla shaqo kuma leh muslimkuna wuxuu qabaa sida allah subxaanahu watacaala uu qeexay talada in alla kaliya iska leeyahay in alxukmu ilaa lilaahi amara anlaa tacbuduu ilaa iyaah wixii waxaan diinta islaamka ahayn doona inuu alla kula xiriiro wax uga helane waman yabtaqi kayra alislaami diinan falan yuqbala minhu islaamka waxaan ahayn ruuxu diin ahaan u doona inuu alla kula xirmo rabaa laga aqbali maayo nolosha dambena waa midka ka mida kuwa tacabkood ba'ay taas marka waa hordhicii qaybtii ku saabsaneed fadlu cashri dilxija qiimadeeda kow waxaa tusaaleeyey allahu rabbulcaalamiina ku dhaartay waa layaalin cashrin waa habeenno toban ah waawda waa walqasam waaye walfajri yaan ku dhaaraa weri alle waa layaalin cashrin habeenno tobanna waa ku dhaaraa alla wuxuu ku dhaartaa oo ka mid ah makhluuqaadkiisa waa shay qiimo badan cashru dilxija qiimadeedu marka aayaddaasaa ku tusaalaysa labo nabigu wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalam xadiidka bukhaari fii saxiix uu ka wariyey ibnu cabaas radia allahu canhuma uu nabiga ka warinayo sala allahu alayhi wasalam maa min ayaamin alcamalu saalixu fiihina axabu ila allahi min hadihi yacni cashra dilxija ma jiro maalmo shaqada fiican ee lagu qabto maalmahaas allah uu ka jecla ogyaha ma jiraan tobankan shaqada lagu qabto oo maalmaha kale shaqada lagu qabto iyo tobankan shaqada lagu qabto alla waxau jeclaa og yahay tobankan shaqada lagu qabto saxaabada ridwaanullah calayhim waxaa jirtay arrin ay wada yaqaaniin inay aada u qiimo badan tahay oo ah aljihaadu fii sabiilillahi taasii marka weydiiyena qaaluu walaljihaadu yaa rasuulallah rasuulka allow jihaad fii sabiilillaahi oo tobankan maalmood waxaan ahayn lagu qabtay soo kama dheereeyo alla kama jecla waxaan jihaad fii sabiilillahi ahayn oo maalmaha lagu qabto markaasuu ihi qaal walaljihaadu laa walaljihaadu fii sabiilillahi kama fiicni badna ilaa waxa kaliyahoo ka fiican ilaa rajulun maahine hal ninoo kharaja binafsihi wamaalihii ku baxayo falam yarjic min dalika bishayin hal xaba aan lasoo naqono naftiisana ay shahaado heshay xoolihiisina cadowga qaateen marka cashru dilxija fadligeedu saas ayuu u qeexan yahay ma aha wax oo dahsaaran yahay ruuxa muslimka marka waxaa laga rabaa jaaniskaas inuu ka faa'iidaysto ousan iska dayacin noloshiisa inta soo amartay adduunya aqraba waa ku anfacaa marka jaaniskaas ayaan isu tilmaamaynaa waa inay bulshada badbaado adduunya aakhira baraheeda fahmaan baraheeda waa wixii alla yidhi oo rasuulkiisu yidhi muslim haddaad tahay gaal haddee markaan annagu ishabaynan u gurmanaynaae asigu adugu haddaadan waxbaynu faaqidu shay laa yuctiya macaan dhiibna annagaaba tacbaan oo gaalladii ay rabtaa inay gaalnimadeeda naga gadee marka baraha bulshada lagu leeyahay halkan waay saa darteeda suuratlcasri alla wuxuu ku dhaartay dadku inay khasaaro ku urursan yihiin waxaa ka badbaado kaliya iimaan iyo camal saalixa iyo tawaasiib ilxaq tawaasiib isabir qofkii helay ruux alakaasaa ka badbaaday halkaas ayaa xalqada ama wareega koowaad uu yahay insha allahu tacaala asalaamu calaykum waraxmatullahi waa hagaag dhegaystayaal guud ahaana caawa intaas ayaannu ku soo gebagabaynaynaa faafreebka wararka waad ku mahadsantihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo ballana inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu